الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو قبل آبانيا آيات بقول صدن يلواد من سورة الأنعام قال تعالى ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون
qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walikullin mid kasta oo caamil ah mid kastoo camal falaya daacada ilaahay samaynaya ama xumaan samaynaya darajaatun darajaad baa u ahaaday walikullin mid kasta waxaa u ahaaday darajaatun darajaad mimaa kii xaggii caamiluu ay camal faleen manaasil iyo maraatib qofku aakhiro la kulmayo khayr hadduu ahaa khayr la kulmayo shar hadduu ahaa shar la kulmayo darajaad wamaa rabbuka rabbigaana muusan ahaanin bikaafilin mid halmaansan camaa yacmaluuna waxay camal falayaan addoommadiisu waa tahdiid iyo waciid labadaba waa goodi iyo cagajulayn waana waciid iyo yabo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi warabbuka rabbigaa nabiyullaahi moxamedow iyo qof kastooba rabbigaa alghaniyu ilaahay kan hodankaa wey jalla wacalaa khalqigiisaw ka kaaftooma cibaadadooda usan u baahnayn daacada dadka cibaadaysanaya ilaahay waxba u kordhin mayso kuwa caasinaya khilaafkaay khilaafayaanna ilaahay waxba ka qaadi mayso ilaahay waa duraxmati raxmad alla u maaliga ya dutafaduli taammi galladaysiga taamka ah ilaaha iskale weeya yaa loo raxmadaya dadka awliyadiisa iyo dadka ahlu daacada ama maaha khalqigoo dhan raxmadda ilahay dee waaba gaadhado aargoosiga xataa qofka dulmiga adduunka samaynaya aan loo dadejinaynin taa raxmadda ilaahay lafteedu ka midta in yeesha ilaahay hadduu doono yudhibkum dad yaho waa idin tegsiinaya kuwiinan dembiilayaashaadow hadduu doono ilaahay waa idin jirid goynaya imise ummadood imise qoom imise balaayo kooxo mufsidiin iyo mujrimiin ahaa ilaahay qur-aanka kaga sheekeeyo soo baaba'ay aan maanta xabad laga helayn hadduu doono ilahay waa idin kaxayn waystakhlif ilaahay waa khaliif yeeli min bacdikum gadaashiin maa yashaau waxuu doono wuu gadaal ka keenaya khalqi kale weeyaan oo idinka fiican kamaa ansha'akum sida ilaahay baa idiin abuuray idinkaba min duriyati qowmin qole durriyadood kuwaasoo aakhariina kale idinkaanbasoo dad kale laidinkama keenin idinkaba dadaan hadda joogin sida laydinka keenay oo laydinka abuuray baa hadduu doono ilaahay kuwa xumaanta haddii la badiyo kuwaas macaasida samayna inta la halaago baa ilaahay kuwa ka fiican keenaya idinkuwa intee khalqiyo lasoo halaagay baa gadaashooda laydin keenay wey innamaa tuucaduuna waxa laydiin yaboohaayo la'aatin mid imaanaya weeye baa ilaahay leeyahay innamaa tuucaduun waxa laydiin yaboohay la'aatin hadalka waa la adkeeyey inna markii lagu bilaabay yaa la'aatinna laam la geliyey waxa weeyaan waxa laydin yabahay in laydinsoo xashrinayo in saacadda qiyaamo imaanayso la'aatin la waaqicun wey waa mid dhacaya laa maxaalat wamaa antum idinkuna ma tihidin bimucjiziina ilaahay kuwa cajzi gelinaaya may ma tihidin wey ka cararaya oo ka fakan karaya meel kasoo dheer iyo meel kasoo bannaan iyo meel kasoo bohola haddaa gashaan ilaahay ma cajzi gelinaysaan kamana fakan kadha qul waxaa dhahdaa nabiyulaahi maxamedo calayka asalaatu wasalaam yaa qowmi qoomkaygiiow icmaluu camal fala calaa makaanatikum makaanadiina iyo macnaha xaaladiinnaas oo maxayt iska wada waxaa ku jidhaan weeye gaalnimo sooma wadaan locollaytanka ambiyada iyo nebi maxamed sooma wadaan isbal iska wada waa in loo ogolaaday maa waxa doontaan sameeyo wey arrintu car sameeyo wey icmaluu maa shi'tum oo kale wey waxaa doontaan sameeya maaha in lagu ogolaaday waxaad doonta sameey waxa weeyaan idaa lam tastacyi fasnac maa shiit haddaadan xishoonayn waxaad doonta samee oo kale wey xishood daraa lagu ogolaaday maaha car xishoodka ka tag weeyaan wuxuu kugu dhaco waa arki doonta warkaas bal arrintayna iska camal fala innii aniguna caamilun mid camal falayaana wixii ilaahay amray baan camal falaya fa sawfa saman dambaa taclamuuna ogaan doontaan man duul man ahad takuunu ay u ahaan doonto lahu isaga caaqibatu daari daarta dambe ciribteed ciribta wanaagsan dadka leh waad ogaan doontaan aakhiro hela inaan annaga noqonno iyo inaa idinka noqotaan inahu shaaniya laa yuflixu ma liibaanaan aldaalimuuna kuwa daalimiinta ay ma liibaanaan qof daalima ma guulayso wey taasna saasaa lagu soo khatimo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wajacaluu waa yeeleen lilaahi ilaahay waxay u yeeleen mimaa kii xaggiisna uga yeeleen dara'a ilaahay abuuray oo minal xarfi ku bayaansan xarfigii iyo beerihii iyo zarcigii iyo xubuubkii iyo raashinkii iyo walancaami nicmooleydii suuradda ancaam baa la meelaha loogu magac daray inta badan suurad kasta magaca loo bixiyey waxa weeyaan meel iyada ka mida un baa qisadu ama kaga jiraa ama magacu kaga jiraa lafdigu wixii ilaahay isaguba abuuray oo xarfi oo dalagii iyo beerihii iyo zarcigii iyo walancaami nicmooleydii ah bay waxay u yeeleen nasiiban qayb waxyaalihii ilaahay abuuray bay qayb gaar ah ilaahay u magacaabeenoo yaa u sumadeedoono u sooceenoo waxay dhaheen waxaan ilaahay baa gaar u leh waxaan ilaahay baa gaar u leh bay dheheen nasiib bay u sameeyeen faqaaluu markaa waxay dhaheen haadaa waxaan lilaahi ilaahay buu u ahaado bizacmihim bayna qaaluuda ku xir bizacmihim sheegashadooda bayna sidaas u dheheen iyo been abuurkooda waxay leeyihiin intaanoo raashinaya intaanoo xoolo ah waa xoolo ilaahay hadda iyagii baa gacanta ku haysa waxay dhahayaan ha dhowti wuxoo dhan ilaahay baa abuuray waxay la hareen iyo waxa kalaba waxay dhahayaan waxaan ilaah baa laho waxa weeyaan waxaanu siinaynaa fuqarada iyo waxaasaan siinaynaa wixii kalena meeda inta ay siiyeen maaha ilahay usoo sooceen inta kale waxay leeyihiin asnaamtaan baa leh wixii asnaamta ay u magacaabeenna waxay leeyihiin asnaamta kuwa khaadimiinteeda sanamyada maaragtay dhaqdhaqo oo hadba meel u jiido oo hadba subag u mariyo oo hadba u saliideeyo oo hadba wax u waxwaxeeya balaayadaas ka shaqaysa meesha dhagaxyada kala jiidjiidaya kuwaasaa xoolahan lagu bixinaya leeyihin mushaaru yihiin oo la siinaya waxaan kale laakiin oo ilaahay aan u magacuunay dadka martida iyo masaakiinta iyo kuwa baahan iyo baanu iyaga baa macnaha la siinaya saasay wax u kala maamuleen gaaladii baa marka la caayaya waxyaalahan iska bilowday gaalnimo iyo shirki sameeyey iyo ilaahay wax garabgeliyey isagoo ilaahay wax kasa abuuray hadda waana mimaa daraa allahu wuxuu isagu abuuray daraa khalaqa wabara'a wey ilaaha koonkaa lahayd intaasaan gaar kuu siinay kuwa yidhi xoolihii iyo kanta kala socsoocay oo yidhi faqaaluu haadaa lilaahi bizacmi kan ilaahay ba u ahaado zacmiga inta badan beentaa loo isticmaala wa haadaa kan kaloo harayna lishurakaainaa buu ahaaday bay dhehen soo ma jeedaan kanna shurakada iyadaa iskale bal nasiibkaan kale beertii mirihii xoolihii wixii bay asnaamtii wax ka siinaya saasay wax u kala nidaamiyeen haddii waxaa la yidhi waxyaalahaas ay ilaahay ku magacaabayaan shay ka mid a ka dhaco waxay ku soo celinayaan kuwii asnaamtii ugu darayaan waxay dhahayaan in allaha haniyu ilaahay isagu uma baahnayn kan ka soo jir xoolahan waxaan ku daraynaa kuwaan asnaamtaan ku daraynaa war maxaa saa u yeelaysaan in allaha haniyun bay leeyihin wal asnaamu axwaj asnaamtu waa baahan yihiin qoladaan loo xooleey ilaahay se waa ka kaaftoon yahi waa kanoo ilaahay wuxuu yidhi tii baa lagu caddaynaya famaa kaana wuxuu u ahaaday lishurakaahim iyaga shurakadooda asnaamtooda waxay ku magacaabaan falaa yasilukaasi gaari maayo ila allahi ilaahay wamaa kaana lilahi ilaahay wuxuu u ahaadayna fa huwa yasilu wuxuu gaarayaa ilaa shurakaa'ihim shurakadooda xaggay ka soo jarayaan oo kuwaan waxbay ugu darayaan kuwa xagga ay geeyeen asnaamtan xagga waxba kaga soo celin maayaan saasay wax kala samaynayaan waa nimanka sidaas weeyaan haddii abaari dhacdo iyo roobla'aan iyo waxyaalaha hadda iska dhaca akaluu nasiiballaahi ilaahay intay u magacaabayn bay ka biilanayaan cunayaan oo kaga baxayaan jiilaalka waxay ilaalinayaan oo waardiye ka haynayaan wixii asnaamta u magacaabeen xabad inay ka jaranto ma ogola waa lama taabtaan de arrintaas ma arrin saxa waa qalad waxoo dhan waa qalad ilaahay baa yiri wuxuu yidhi saa'a alla xumaayey waxaa xumaaday wey maa yaxkumuuna waxay xukmayaan alla xukunkoodu jaa'irsana bal xataa hadday wax iska farfarsamaynayaan wax si uun farsamo la moodi kara may ka dhigaan saa maa yaxkumuun wakadaalika sidaas shaydaanku kuwaa sidaa ugu qurxiyey buu zayana u qurxiyey zayana ugu qurxiyey likaiirin in badan oo min almushrikiina mushrikiinta ugu qurxiyey qatla wlaadihim awlaaddooda layntooda shurakaa'uhum la godo shurakadooda ugu qurxiyeen shariye waxaa ay ilaahay garab gelinayaan baa waxay u qurxiyeen inay awlaaddooda laayaan qira'aad kalena aayadda waa ku jiraan zayana meeshaan yidhi zuyina la akhriyo qatla qatlu la akhriyo awlaadahum shurakadoodii baa u qurxiyeen inay awlaaddooda laayaan oo waa maxay ilmihii nool bay xabaal nololinayaan ee qabri gelinaya ama waxay dhahayaan haddaan intaasoo wiil helo neder waxaan ku galay inaan mid ka mid ah u gowraco ilaahyadan baadilka ah sidii hadda cabdulmualib markuu dhaaranayay haddii ilaahay toban wiil isiiyo waa isaga yidhi maxay saa u samaynayaan liyurduu inay halaagaan shayaadiinta shurakadaas hum kuwaan iyo waliyalbisuu inay labsigeliyaan calayhim dushooda diinahum diinkooda iskaga labsigeliyaan iskaga dhex khaldaan diinkii nebi ismaaciil laga soo gaaray wey walow shaa allahu ilaahay hadduu doono uusan doonina maa facaluuhu sahadal waxaa xunmay sameeyeen ee fadar iskaga tag hum nebi allow kuwa iyagaa hum iyaga iyo wamaa yaftaruuna waxay iftiroonayaan waqaaluu waxay dheheen haadihi middaani ancaamu waa nicmooley haadihi ancaamu qabaa'ixdoodii baa aad looga hadlayaa nimankan waxay dheheen haadihi ancaamu tani waa nicmooley wa xarun wa haadihi xarun tanna waa xar iyo dalag iyo beero iyo zarci nicmoolaydaa iyo xarfigaasoo xijirun mamnuuca muxaram ah cid lama taabtaana xijirun mamnuuca oo aan la oggolayn in la taabto halkaasay sanamyadii iyo ilaahyada waxay ku sheegayeen waxbay u sooceen soo maa waa xijirun bimacnaa xaraamun mamnuucatun wax la xarimay oo lama taabtaan oo lama isticmaalaana weeyaan waaba tanoo taasoo laa yadcamuhausan quudanayn ilaa man nashaa ciddaan doonno mooyaane oo ciddaas waa kuwee asnaamta kuwa u shaqeeya unbaa qaadanaya ilaa man nashaa bizacmihim bayna saa u dheheen zacmigooda baadilkaa sheegashadooda daliil waana bizacmihim iyaga sheegashadooda wax daliilaya wax ujaa ma hayaane waa bizacmihim waxay kaloo dheheen wa ancaamun tanna waa nicmooley wa haadihi ancaam taasoo xurrimat la xarimay duhuuruha dhabaradeeda waxa weeyaan tanna dhabarkeeda lama rarto lama raaco lama fuulo sida baxiiradii iyo saa'ibadii iyo xaamkii iyo waan soo marani kuwaasna lama taabtayaal wey lama taabtaan ah wa ancaamun tanna waa nicmoolay oo laa yadkuruuna aysan ku xusayn ismallaahi ilaahay magaciisa calayhaa dusheeda markay gowracayaan asnaan bay ku gowracayaan magac ilaahay ma sheegaan waxaasoo dhanna waa iftiraa'an been abuurasho calayhi cala allah ilaahay ay ku been abuuranayaan sayajziihim ilaahay waa abaal marin doonaa bimaa kii kaanuu ay ahaan jireen yaftaruuna kuwa iftirooda waxay iftiroon jireen baa ilaahay subxaana wa tacaala abaalmarintooda uu siin doonaa waqaaluu waxay dhaheen mar kale qabaa'ixdoodii baa la tirinaya waxay dhaheen maa shayga fii buduuni haadihi lancaami nicmooleydan ee tan ah la suuraddu ancaami caloolaheeda buduunteeda waxa ku sugani khaalisatun waxay gaar u tahay khaalis u tahay lidukuurinaa kuwa yaga lab nooc kaloo qabaa'ixdoodii weeyaan xoolahan wixii calooshooda ku jira baxiirada iyo saa'ibada iyo waxaas khaalisatun lidukuurinaa xalaalun lidukuurinaa ciddii lab oo ragoo hannaga ah baa gaar u leh khaas u tahay wamuxaramun waa mid laga xarimay calaa awaajina awaajta hadda xaasas keliya looma jeedo waxalaal wixii dhadig gabdhaha walaalaha gabdhaha qofku dhalay xaasaskiisa dumar oo dhan looma ogola wa muxaramun calaa awaajina wixii meesha ku jira calooshu xoolaha haddii wax meyido baktiga noqdaan ka waran wain yakun hadduu ahaado waxaas ilmaha dhalanaya maytatan mayte iyo bakti fahum iyagu fiihi kaa dhexdiisa shurakaa'u kuwa wadaagsanaya wey oo wada sheerka ah shurakaa'u waa maxay waxa weeyaan rag iyo dumar baktigaas waa ka dhexeeya wey kuwa lab keliya male ilaa iyaga aaminsanaa wixii baktiyey in la cuno waa yaga wixii ilaahay dilay maxaa loo cuni lahay wixii la gowracayna ha cunasa haddii wuxuu bakti ku dhasho waxay leeyihiin rag iyo dumar waa ka dhexeeya sayajziihim ilaahay waa jazayn doonaa wasfahum wasfigoodaas uu ilaahay ka abaalmarin doonaa wasfigooda waa maxay jazaa wasfihim wasfigaa iyo tilmaantooda abaalmarinteeda wasfigaa beenta ah oo iyagu waxay doonaan xalaalaynayaan waxay doonaan xarimayaan ilaahay waa ka abaalmarin doonaa innahu ilaahay xakiimun wey shay kasta meesha u laaqa midka dhiga wey caliimun bikhalqi weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi qad xaqiiqee khasira waxaa khasaaray aladiina kuwa qataluu laayeen qataluu laayey awlaadahum caruurtooda kuwa sufahada juhalada ee ilmahoodii laayey kuwaa waa khasaare ee gabdhaha iyagoo nool aasi jiray ilaa ilaahay shareecada islaamka dumarka karaamaysay ilaahay subxaana wa tacaala maamuuskooda iyo karaamadooda iyo sharaftooda diinteenna islaamka baa lagu caddeeyey oo suuradaha loogu magac daray sida suuratu nisaa oo kale oo axkaam khaasaa la siiyey oo waa la sharfay haddii iyagoo ilaahay saa u sharfay dumarkii qaarkood moodaan in wax ka maqan yihiin ama wax loo diidan yahay dani ugu jidhay waa qof aan diintiisa ka warhayn wey oo aan ogayn oo ka jaahila ilaahay waa caadil markaasaa gabdhahay layn jireen maxay u laynayaan faqri bay ka baqayaan waxay kaloo ka baqayaan dumarka haddii dagaallaya dhacaan in la qafaasho la yidhahdo hebel gabadhiisii waa la qafaasho qataluu awlaadahum ayay laayeen safahan safiihnimo caqligaabnimo safahan biqayri cilmin ogaal la'aan cilmi la'aan waay jahli jahli iyo caqli xumo iyo cilmi la'aan intaa darteed weeye waxaramuu waxay xarimeen maabay xarimeen rasaqahumullaahu ilaahay iyaga ku arsaaqay geelii iyo xoolihii ilaahay siiyeyba inta magacyo baas u kala bixiyaan wela tan baxiiraa la yidhahdaa lama taabto waayahay lama rarto lama qalo kan saay baa la yidhahdaa mid layska sii daayey kan xaan baa la yidhaahdaa wixii ilaahay ku arsaaqay wixii bay xarimayaan oo naftoodii bay ka xarimayaan oo maxay uga xarimayaan iftiraa'an been abuurasho darteed cala allah ilaahay ku iftiroonaya waa been ilaahay kama xarimin ilaahay wuxuu siiyey wey qad xaqiiqe dalluu kuwaasi waa dhumeen wamaa kaanuu maynan sahaanin muhtadiina kuwa muhtadiinana maysan ahaanin hanuunsan maxay ka dhumeen can iariiqi lmustaqiim waddadii toosnayd xumaanahan iyo qabaa'ixdan tirada badan oo hadda la soo sheegay ayay la yimaadeen kuwa hanuunsan maaha ibnu cabbaas wuxuu yidhi idaa saraka an taclama jahlaalcarabi carab jahligeedii inaa ogaato hadday ku farax gelinayso iyo dhaqankoodu sow ahaan jiray faqra' bal waxaad akhridaa maa fowqa alaaati walmia min suurati alancaam boqol iyo soddon wixii ka sarreeya suuratu lancaam bal dhaqamadooda nimankan waxa la sameeyey waxay xoolahaasay u kala xarimayaan siday carruurta u aasayaan siday dheeyihiin kanna ilaah baa leh kanna kuwaanaa leh hadhow siday wax u kala celcelinayaan bal intaa akhri wey taasaa kuugu filan qad khasira aladiina markaa akhriyaali qataluu awlaadahum safahan bikayri cilm waxaramuu maa razaqahum allah iftira'an cala allah qad dalluu wamaa kaanuu muhtadiin waxaa la yidhi aayadda aan soo marnay alam ya'tikum rusulun minkum war rusul idinka idinka mid ah mayaysan idiin imaadan minkum waxaa laga garta rususha insigaa laga soo diri jiray jinka rasuul gaara lagama soo dhex saari jirin may hal mid baa laga soo saara may lagama soo saarin waxa weeyaan mid baa laga soo saaro yuusuf baa la dhihi jiray rag baale mayaa la leeyahy rususha insigaa laga soo saara rasuulkaa insiga loo soo diray baa jinkana rasuul u ah sida nebi maxamed ba calayhi salatu wasalaam khalqigoo dhan yaa jin iyo insiba rasuulkoodu yahy marka iyaga mid gaar ah lagama soo saaray minkumtaan marka waa min baabi takhliib oo waxa weeyaan insigaa looga jeedaa sida loo yidhi yakhruju minhum allu'lu waalmarjaan labada badood waxaa ka soo baxa baa la yidhi lu'lu iyo marjaan labadoodana kama soo wada baxee labadaas lulu iyo marjaanku waxay ka soo baxaan badda dhanaan biyaha dhanaan ee milixa ah ee kuwa macaan ma taasina wata imaam qurdubi wuxuu tafsiirkiisa ku sheegay nin asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam baa markasta muruga ka muuqan jiray markuu nebiga hor yimaado nebigu wuxuu ku yidhi war maxaa markasta la kurbaysanta rasuulka ilaahay dembi aan jaahiliyadii iyo diin la'aantii galay baa jiro waxaan ka baqayaa ilaahay inuusan ii dhaafin haddaan doono hadda aan muslimba ahaade war bal ii waran maxaa samays baa lagu yidhi wuxuu yidhi waxaan ka mid ahaan jiray dadka gabdhaha laaya gabar baa la ii dhala xaaskaygii gabadhaa dhashay baa markaas erge iigu timid gabadhaa inaan maanta iska daayo aanan dilin gabadhii waa ka tego waa weynaatayoo qof weyn bay noqoto waa kodha gabdhaha gabdhaha ugu qurux badan bay ka mid noqotay rag baa soo doonay markaasaa xanaaq iyo intay gashay buu yidhi iyo kulayl iyo xamiyo qalbigaygiina sabri waayey inaan gabadha cid guuriyo cidna uma guurin iskamana dayne islaantii baan waxaan ku idhi buu yidhi waxaan doonayaa inaan qabiilada reer hebel aado halkaa iyo halkaa degan oo qaraabadayda ah ee gabadha hay raacdo wayba ku faraxday islaantii oo gabadhii bay soo qurxisay oo dhar qurux badan iyo xulli iyo waxbay u soo xidhay ballan adag bay iga qaad waxay tidhi inaanan gabadhaa khayaanin bay ballan adag iiga qaad gabadhii haddaan la tegay markaan dhexdaa sii marayay ceel goof oo dheer markaan marayno baan saa u fiirshay markaan ceelkii anoo dul taagan gabadhii aragtay waxay garatay inaan rabo inaan ku tuuro markaas igu soo boodo isku kay duubduubtay wuu iska oyday waxay tidhi yaa abad maxaa waxaan iigu samaynaysa waa u raxmaday bay yidhi waa sii daayey ceelkiibay saa u fiirisay misna aniga qalbigayga hadba maxaa u wadataa waa igu soo dhacaysa gabadhaan qalbigaygii baa misna isbedelay waa ku soo dhegay way igu dhegtay iyadiina markaasay dhahdaa laa tudayic ammaanata ummi hooyaday ammaanadii iyo ballankaa ka qaaday ha dayicin marna gabadhaan fiirshaa buu yidhi marna ceelkaa salkiisaan fiirshaa ceelkaasaa iskaga muuqda inuu gabadhaan mar ku tuuro wuu ka samrilaay shaydaan baa markii dambe iga qaalib noqdayo gabadhii waxaan ku tuuray inta soo qabtay ceelkii wa alqaytuhaa fi lbi'ri mankuusa madax madax baan ugu tuuray buu wahiya tunaadii fi lbi'ri ceelka salkiis iyadoo ka qaylinayso yaa abati qataltani leh aabbahaday waa idisha qataltani meeshii ceelka korkiisaan iska fadhiya buu yidhi xataa inqadaca sawtuhaa ilaa codkeedi go'ay wowdii u dambaysay ilaa qofka codkii marka dambe waa markaasaan iska noqday markaus warkaa sheegay fa bakaa rasuululahi sal ly slam asxaabi nebigii iyo asxaabtii intii meesha dhagaysanaysay kulli waa ooyeen dhibaatada uu sameeyey markaasuu yidhi low amartu an ucaaqiba axaddan bimaa facala fi ljaahiliyati haddaan amri lahaa qof jaahili dembi uu sameeyey in laga gooyo la caaqabtuka adigaan kaa goyn lahaa laakiin hadda wixii jaahiliga la sameeyey qofku markuu islaamo taas baa ka badbaadinaysa wixii hore waa laga saamaxa laakiin waxaa samaysa weeye wax daran ayaa samaysa darsigeennu intaas ku yahay wallahu subxana wa tacala aclam sawaab